إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa qarax lagu weeraray guri uu muqdisho ka deganaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan oo khasaare dhaliya ka fuliye gobollo kala duwan oo dhaca koonfurta soomaaliya ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan u dhow degmada luuq ee gobolka gedo wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa kulan la qaadatay ganacsatada degmada buurdhuxulle xukun qisaas ah oo lagu fuliyey ruux geestay fal dil ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo faahfaahin ayaa laga helayaa dad ay koronta ku dishay magaalada muqdisho ciidamo xisbo ah ayaa lagu soo bandhigay fagaare ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan warka dibaddana howlgal keligii duulnimo ah oo lagu dhaawacay dad yahuud ah ayaa ka dhacay magaalada alqudus ee dhulka filistiin u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan waxaa qarax lagu weeraray guri uu magaalada muqdisho ka deganaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraro khasaare dhaliya ka geystay gobollo kala duwan oo dhaca koonfurta soomaaliya waxa ay noo faahfaahinaya zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri uu deganaa xildhibaan yuusuf kabaalle oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka xildhibaanka ayaa waxa uu si diqi ah kaga badbaaday qaraxan oo hadafkiisu u ahaa in nolosha lagu dhaafiyo waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isaga ilaalo u ahaa dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay tiro madaafiica waxa ay ku garaaceen xerada washaaqo ee u dhow deegaanka yeed xerada la duqeeyey ayaa waxaa ku wada sugnaa askarta xabashida ethoobiya iyo ciidamada liyu boolis madaafiicda ayaana waxaa la rumaysan yahay inay gudaha u galeen xerada waxaana intaa kadib ciidamada xabashida ay ku dhaqaaqeen inay damiyaan isgaarsiinta tuulada si aanan loo helin xog ku aadan khasaaraha ka soo gaaray duqayntaasi dhinaca gobolka jubbooyinka qarax ka dhacay maalintii shalay deegaanka yaaqraar ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ciidamada maamulka jubbaland looga gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen iyadoona qaraxaasi ay ku dhinteen laba askari oo ka mid ahaa ciidamada jubbaland gobolka shabeellaa hoose qarax ka dhacay deegaanka sabiid waxaa lala beegsaday ciidamo dowladda federaalk oo la socday mooto waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbooyinka waxaa saaka aroortii hore qarax lagula eegtay ciidamada maamulka jubbaland oo lugeynayay deegaankaasi si kastaba ha ahaatee howlgalladan ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgallada kala duwan ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka kala dhacaya gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan u dhow degmada luuq ee gobolka gedo cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxay qarax la beegsadeen maalintii shalay ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka oo barisbaare u tiilay deegaan lagu magacaabo yurkud oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada luuq ee gobolka gado wararkii ugu dambeeyey laga helayo deegaanka waxay xaqiijinayaan in afar askari qaraxaas ay kaga dhinteen ciidamadii ku sugnaa isbaarada kuwaas uu ku jiro sargaalkii haystay isbaarada sidoo kale waxaa dhaawac daran uu soo gaaray ciidamo gaariya ilaa saddex askari wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa kulan la qaadatay ganacsatada degmada buurdhuxulle maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinayaa kulan wadatasha oo loogu arrinsanayey horumarinta deegaanka ganacsiga iyo halganka kana ka ah shisheeyaha ayaa waxay ka dhacday degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool una dhexeeyey ganacsatada iyo wilaayada kulankan oo lagu gorfeeyey waxyaabo badan islamarkaan uu kasoo qaybgalay wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatadii kulanka ka qaybgalay qodobada oo antaliska la qaadaday maba kumadaha talada iyo awaamiirta iyo farista waladha ee iyona isku reebo wala dhambaska dhadhax jaran eh ganacsatada maybanan eray ganacsatada wawiin ganacsatada yaryar maybu aha si alla sadiixaa ka hormara fadeen juhdiga biin tusaalaamaanigu qaaday dhankaatis bakhaari'ey raashinka jibnada gadaw intii dhanka oo ganacsiga yar ee siloorku gada ahatan kabaal furnay qiimihiisku kugada ay kabaal gadnay taas isi dhabanka jar dhanka ganacsigeena oo isu kuyarna dhabayanka jar taas waa kalimad sahay oo waana sidii ka qaadadaan insha allahu tacaala sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa gebagabadii kelimad qaatay isagoona la dardaarmay ganacsatada bacdallaahi ganacsatada guud ahaan wilaayada ku nool gaar ahaan magaalada buurdhaxunlo ah duuna roogna ganacsatada la fadhiina shirkun oo tashaawurigahay wadatashigahay maynin dhan e may horumar e wadanka ku jaro maynoo dhimanoo ziyaadii korno barnaamijkaas lagu hadlaayo iyoona baaqii wilaayadii iyo booqashadii ha booqtay ha ajiibahana dhawaayeen way balanaa jazaakum allahu khayr aljazaa in wadanka marka la hormariyo wallaha ka kordhiyo dadka marka maylarhaay ilaahay walsiiyey deegaanka in la maalgeliyo deegaanka marka maylan baahanyaa in horumarshii laga shaqeeya insha allahu tabaaraka wa tacaala ma ahan markii ugu horreysay ee wafuudda wilaayada islaamiga ah ee bakool ay booqdaan qeybaha kala duwan ee bulshada waad mahadsan tahay maxamed xukun qisaas ah oo lagu fuliyey ruux geystay fal dil ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo zakariya cumar ayaa faahfaahinta warkan mar kale inoo hayaa xukunkan oo ahaa qisaas islamarkaana ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid ah dadyowga muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ilbeeto ee hoos yimaada degmada baardheere ee wilaayada gedo ayaa waxaa lagula fuliyey cabdicasiis cabdi waare oo lagu soo eedeeyey in fal dil ah uu u geystay qof kale oo muslim ah mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha uga dhawaaqay xukunka eedeysanahan intaa kadib maxkamada markii dhagaysatay dacwadii muddaciyaasha iyo jawaabtii muddacaleeyi oo qiraar lahayd maxkamadda waxay xukuntay sidakan kow falka uu geystay cabdicasiis cabdiwaaro inuu yahay fal camdi ah labo maxkamadu waxay ku xukuntay xukun qisaas ah oo dila intaas kadib qaadiga waxa uu soo gudbinayaa nusuusta iyo maraajicda loo cugsaday xukunkani xukunkaas wuxuu ku sugnaaday maraajic suuratulbaqara aayadda boqol toddobaatan iyo sideed yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxur waalcabdu bilcabdi ila aakhiri laaya waqowli illaahi tabaaraka wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaa yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun وقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بحدي ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس وفارق لدينه المفارق للجماعة متفق عليه هذا وبالله توفيق maxkamadaha maamulada islaamiga ee wilaayaadka ayaa inta badan waxa ay fuliyaan xukunada shareecada islaamka iyadoona dadka muslimiinta ay arrintaasi ku heleen ammaan u soo hoyday naftooda cirdigooda iyo weliba hantidooda faahfaahin ayaa laga helayaa dad ay koronta ku dishay magaalada muqdisho maxamed muude abuu muslim ayaa warkan inoo soo jeedinayaa tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa saddex ruux oo la sheegay in ay koronto ku dishay mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xili saqda dhexe ah ayaa lagu soo waramayaa in la helay saddexdan ruux oo la sheegay in ay ahaayeen kuwa tuugo ah kuwaas oo ay koronto ku dishay xaafad ka tirsan degmada boondheere ee magaalada muqdisho isgoyska siinaay dhanka xigta degmada boondheere ayayna korontada ku dishay saddexdan ruux sida ay warka ku xaqiijinayaan wararka ayaa tibaaxaya raggan ay qodayeen baalooyiin koronto hoostooda isla markaana ay doonayeen in ay ka furtaan fiilooyin balse ay korontada ku dhigtay kadibna ay durbadiiba goobta ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay ayay dadka deegaanku arkeen meydka raggaasi oo hoos yaalla baalaha korontada waxaana goor dambe goobta laga qaaday meydkooda magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka da-ayay roobab waxaana marar badan ay sidaani oo kale koronto dad ugu dishay caasimadda ciidamo xisbo ah ayaa lagu soo bandhigay fagaare ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan maxamed daahir calasow ayaa ka waramaya munaasabadan oo ka dhacday bartamaha suuqa degmada bu'a qable ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo bandhigay ciidamo ka tirsan xisbada kuwaasi oo dadka faraya wanaagga kana reebi doona xumaanta ciidamadan ayaa ka koobnaa dhowr qaybood waxaana ay ku labisnaayeen dhar isku nuuc ah waxaana goobta laga sheegay in ciidankan ay ka howlgeli doonaan saldhigyada maxkamadaha iyo suuqyada odayaal dhaqan mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaab ulmujaahidiin iyo culamaa udiin ayaa ku sugnaa fagaaraha kuwaasi oo la dardaarmay ciidanka ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo munaasabadda ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay xisbada iyo bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan dadka waa inaad toosisaan waa inaad u wacdisaan waa inaad waanisaan waxaa la rabaa insha allahu tacaala qofkaan fooda jartay ama munkarkaan la joogo naf i shaydaana meesha ku reex adigana waxaa laguu diray qofka inaad hagaajisid shaqada islaamka aad u haysaan waxay tahay qofka inaad maarata ka dharjisaan waxaan inay baadil yihiin inay diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ku wanaagsaneen dadka maarata jazaakumullahu khayran idinkaa maaragtay shaqadii u ah ilmaha waa in idin soo roraan dadka insha allahu tacaala islaamka dadka jeclaysiin karo oo miraayadda ah waa idinka insha allahu tacaala waxaan idinku dardaarmaya insha allahu tacaala in maaragta ummadda aad u jilcanaataan dhaqanka iyo wanaagga maaragtay islaamka aad u muujisaan insha allahu tacaala sidoo kale munaasabadan lagu soo bandhigaya ciidanka xisbada waxaa kelimad ka soo jeediyey nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada hiiraan nabadoonka ayaa goobta ka sheegay in ciidanka xisbada ay yihiin ciidan la tacaamula bulshada wax badanna ka qabtay goobaha ay ka howlgalaan isagoo kaga mahadceliyey howlaha adag ay u hayaan dadka muraayad maadaama aad tihiin in laydinka helo fadaa'isha sarraysa waxa dadka aad ka reebaysaan idanka inaadan la imaanin oo aadan noqonin atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waxaad dadka faraysaan waa inay naftiinna ugu horrayso qofka naftiisa markii uu hagaajiyo ayuu kayrkiisna hagaaji karaa marka awalan waxaan leeyahay fadaa'isha quruxsan oo cibaadada iyo anwaacda khayrga oo kala duwan inaad muxuu ahay aad tatabucdaan si dadku ay idinkugu daydaan fawaa'idda xisbada ikhwaanina wax la soo koobi karo ama halkan aan ku soo koobi karna ma ahan waxaan leenahay jawaanibta xisbada ay ka kooban tahay waxaan ka akhrisan karnaa muuqaalkooda iyo mandarkooda ayaan ka akhrisan karnaa si kastaba ha ahaatee ciidamada xisbada ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana ciidankan loo qabtaa dowraad kala duwan iyadoo marar badanna sidaan oo kale meelo kala duwan loogu soo bandhigay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwa xisbada halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda howlgal keligii duulnimo ah oo lagu dhaawacay dad yahuud ah ayaa ka dhacay magaalada alqudus ee dhulka filistiin wararka ka imaanaya dhulka filistiin ayaa ku waramaya in weerar keligii duulnimo ah oo lagu beegsaday dad yahuud ah uu ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda wiil falastiini ah oo ku hubaysan qori boobe ah ayaa weerar toogasho ah ku qaaday gaari basa oo ay saarnaayeen dad yahuud ah kuwaas oo xoog lagu dejiyey dhulka muslimka ah ee falastiin waxaana weerarkaas ka dhashay khasaare nafeed oo baaxad leh war qoraala oo ka soo baxay booliska yahuudda ayaa lagu sheegay in weerarkaas lagu dhaawacay toban ruux oo yahuud ah oo saddex ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay kadib markii wiil hubaysan oo falastiini ah uu rasaas la dhacay dad yahuud ah oo la socday gaari bas ah askarta yahuudda oo ay cabsi iyo argagax ka muuqdaan ayaa weerarka kadib waxay howlgallo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ka sameeyeen magaalada qudus kuwaas oo lagu baadigoobayo wiilkii mujaahidka ahaa ee fuliyey howlgalka barakaysan howlgalkan cusub ayaa ku biiraya silsilada howlgallo ah oo ay dhallinyarada falastiiniyiintu ku beegsanayaan yahuudda xoogga ku haysata dhulkooda weerarkan ayaa waxa uu sidoo kale muujiyey tabardarrida ciidanka yahuudda iyo habacsanaanta dhanka amniga ah ee haysata maamulka yahuudda warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa